degmada guriceel ee gobolka galgaduud ayaa waxaa lagu qabtay munaasabad lagu soo dhaweynayay dhakhaatiir cusub oo ka socday xarunta caafimaadka ee nova diagnostic taasoo ku taala magaalada muqdisho oo islamarkaana ku takhasustay agabyada casriga ah iyo adeegyada baaritaanada adeegyada caafimaadka munaasabadan waxaa kasoo qeyb galay dhakhaatiir aqoon-yahano agaasimayaal ka socday maamul goboleedka galmudug wakiilo ka socday cisbitaalada gaarka loo leeyahay ee gobolka iyo mas-uuliyiin kale waxaa ugu horeyn munaasabada ka hadlay qaar kamid a dhakhaatiirta cusub ee soo gaaray degmada guriceel iyagoo ka hadlay ujeedka ay u yimaadeen xaruntan noofal dhaho waxaa la asaasay labada kun iyo koob iyo labaatanka ujeedka loo asaasana waxay ahayd maadaama magaalada muqdisho ay ka jiraan xarumo badan oo isbitaallo ah dadku baahida ugu badani qabeen waxay ahayd inay helaan baaritaano tayeysan oo ka baxsan baaritaanada isbitaalada yaallay isbitaalada haddaa fiirisaan waxaa yaallo inta badan basic baaritaanada ahaa waxaa loo baahday in baaritaano intaas ka dheer la helo
sanadkii labada kun labaatan iyo kowdii bishii lixaad waxaan bulshada magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya u ballan qaadnay in aan ka xaqabtiri karno ama aan ka xaqabtiri doono waaxda caafimaadka ama maaragtay arrimihii dibidaha loo aadi jiray alxamdulilah ilaahay waa uu nagu guuleeyey haddeertan waxaan maraynaa inaan statekii aan kusoo laabanay meeshii aan ku dhalanay oo aan rabno maaragtay inaan caafimaadka ka hormarno sidoo kale inta degmooyinka la xiriira guriceel iyo degmada guriceelba hadda kadib ma u baahanaydiin inaa caasimadda aad wax usoo doonatiin insha allah nova aa maaragtay inkaga xaqabtireedo waxaana sharaf weyn ah maaragtay nin u dhashay degmada sanado ka horna maqnaay hadda kadib marka sanado kadibna soo laabtay munaaficaadna la soo laabtay waa wax aada iyo aada weyn dhanka kalena qaar kamid a mas-uuliyiintii ka qayb galay munaasabadan lagu soo dhaweynayay ayaa dhiirigeliyey adeegyada caafimaad ee dhakhaatiirtan cusub ay ka qabanayaan deegaanka iyo waxay u yimaadeen xaqiiqatan diagnostic tuulka gobolka aada u liitaa markii loo fiiriyo qaliimada la sameeyo markii loo fiiriyo daawooyinka caadiga la qoro sababtoo ah maamooyinka oo gurceel iska jooga ama deegaanadan qof walba wuxuu ku leeyahay hebelow farmashiga ii soo mar saddex xabo mugshirin iisoo qaad ama isriid iisoo qaad halkaasna waxaa ka dareemaysaa in fariin qaadayaal inaan noqono micnaha haddana aan noqono fuliyayaal labaas haddaa isku darsanno waxaan xalaa loo helaa sababta waxay tahay dadku waxa ay soo aadayaan waa xarumaha caafimaadka meesha waxaa fadhiya caawa oo aada ugu faraxsana jaamacadihii way joogaan iskoolladii maamulayaashiina waa joogaan isbitaalladiina waa joogaan micnaha aqoon ma dhimana meel dad wax loogu sheego dhiman ma jirto dhakhaatiirta cusub ee soo gaaray degmada guriceel islamarkaana ka socda xarunta noova ee magaalada muqdisho ayaa ku sheegay ujeedka u yimaadeen degmada guriceel inay ka shaqaynayaan adeegyada caafimaad ee ay baahida u qabaan dadka deegaanka